soomaaliya ayaa sanadihii lasoo dhaafay la dhimaneyd nabaad guurka deegaanka taasoo loo sababeynaya isbeddelka cimilada iyo isticmaalka bacaha balastiga tan iyo burburkii dowladii dhexe ee dalka dadka soomaaliyeed ayaa ahaa kuwo aad u isticmaala bacaha noocyada kala duwan bacda ayaa quburada deegaanka waxa ay markaasi ku qeexeen in ay qeyb ka tahay nabaad guurka deegaanka dowladda soomaaliya ayaana sanadihii lasoo dhaafay waday dadaalo markaasi lagu joojinayo keenista iyo ka ganacsiga bacaha gudaha dalka iyo sidoo kale in markaasi dadka soomaaliyeed ay sii wadaan isticmaalka bacaha kowdii oktoobar oo maanta ku beegan ayaana waxaa dhaqangalaya amarkii kama dambaysta ahaa ee dowladda soomaaliya kasoo saartay isticmaalka bacaha qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan caasimada dalka ee muqdisho ayaa ka hadlay sida ay markaasi u arkaan joojinta bacda oo ay markaasi dowladda soomaaliya amarkii ugu dambeeye ee lagu joojinaya uu maanta ku beegan yahay xilligii markaasi la dhaqangelin lahaa wallaahi horta aad aa ugu faraxsanahay in oo la dhaqangeliyo sababtoo ah wax oo wakhti badan aa sugayno waaye adduunyada bac iska dhaafee cara xitaa laguma arki laamiyadeeda hadda ka degmada ahaan degmada hodan ahaan qof degan luuqyada xitaa waxaan loo saaray interlocks marka inaan mar walba kasii shaqeyna nadaafad wax muhiim waaye bacda keliya ma ahan in ay magaalada wasaqaynayso oo climate changiga iyo waxaas ay saameynayso laakiin xoolihii aa cunaayo oo ku jiranayo dadka veterinariska dhibay ka maraayaan marka waxaa jeclaan lahaa oo soo jeedin lahaa in ummadda ay qaataan amarkaas dowladda ka soo baxay sababtoo ah caafimaadkeena iyo climate changegeena iyo environmentigeena ku nabadgalaya wallahi waa soo dhaweynayaa baca khafiifta ama waxaa loo yaqaano plastic sheetka in dalkan laga joojiyo faa'iido weynaa ku jirto sababtoo ah dhibaatada bacda dalka ay ku hayso ama caagaga ay ku hayaan waa mid ka weyn waxtarka laga helayo marka abaaraha ay dhacaan oo kale xoolo badanaa u dhinto bac khafiifta ama bacda oo kaleeto ay cunaan deegaanka faa'iido uma lahan bacda ama caagoo kaleeto meeshii markii la tuuro ay dhulka ka fuulaan kumannaan san ay ku jirayaan marka dhirtii iyo deegaankiina faa'iido uma lahan dadkiina faa'iido uma lahan caafimaad ahaan aniga dhakhtar caafimaad ma ahi laakiin bac khafiifta cuntada kulul oo lagu shubo marka la cuno xitaa dhibaataa laga sheegaa baca waxaa jira la helo oo la yidhaahdo mataqaanaa recycle mataqaanaa baca macnaha markii la tuuro ku milmaya ciidda oo dowladda kenya dalka kenya kale laga isticmaalo ha bacahaas haddii dalkan inay bacahaas isticmaalaan laftooda aysan isku dhajinin faa'iidada ku jirtaa ka badan dhibaatada mataqaanaa ku jirta bacaha in la keeno dowladdana waxaan ayadana ku dhiirigelinayaa in warshadahaas bacaha soo saaro dalka laga hirgeliyo wallaahi fikraddaas aad baan ugu soo dhawaynayaa sababtoo tahay bilicdii waddanka ayay ama magaaladii ay qurxinaysaa